bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النsائي raximh اllah taعalى mowdc الطiib diibka ama barafuunka mowdiciisii weyaan meeshaan barafuunka mowdiciisa xagee waayo tarjamadan wuxuu u caqiday ama uu meeshaan u keenay ee inuu kala saaro dharka iyo jirka ma kala saarmaysaa oo mowdicu tiib jirka miyaa mase waa dharka muraadka marka tarjamadan uu ka leeyahayna waxa ay tahay ana tiiba inamaa yustacmalu fi lbadan diibka iyo uduga waxaa uun lagu isticmaalaa jirka bes iyo madaxa iyo garhka iyo wixii lamida amaa dharka iyaga wuxuu rabaa inuu war kale ama geliyo ama khilaaf inuu ku jiro nacam marka dharka barafuunka ma la marin karaa khilaafaa ku sugan madhabka alimaamu shaaficina waxaa asax ah inuu bannaan yahay haddii uunan ahayn zacfaraan iyo warsi iyo wax lamida dayib haddii aan dhahno marka waa bannaan tahay haddii aan dhahno waa bannaan yahay oo dharkii barafuun uu mariyo qabla alixraam ee uu iska siibo mar labaad ma gasho karaa marka ilee laba xaaladay kala noqonaya markaas qabla alixraam waa loo ogolaayay inuu wax marsado markii uu ixraamka galay kabacdi hadduu marada intuu iska bixiyo ee uu maradii dib u labisto ama uu dib u gashto maradii wuxuu noqonaa qof muxrim ah oo maro udug la gashtay miyaa laga dhigaa mise sidii hore unbay iska ahaanaysaa iyadana waxaa ku jiro khilaaf iyo war nacam ayb alimaam fidyese ma waajibe alimaamu lbaqawi inaynan bannaanayn fidyana waajibayso isaga saxiix xagga madhabta ayb marka tarjamada mowdicu diibka marka muhimadda ay leedahay intaas waay badanka keliya miyaa jirka keliya iyo madaxa iyo iyo garka mase dharkana waa ku jiraa sidaasuu rabaa inuu ka waramo wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaama wahuwa moxamed bnu qudamata bni acyan alhaashimiyu almisisiyu hiqatun qaala xadahanaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid addabiyu can mansuurin can ibraahima waa mansuur ibn lmuctamir can ibraahima can اlswad can caaishata qaalat waxay tihi kaanii anduru waab anigoo fiirinayo ilaa wabiisi diibi barafuunka dhaldhalaalkiisa fii ra'si rasuuli llahi sal l slam nabiga madaxiisa aan ka fiirinayo wa huwa muxrimun isaga oo muxrim ah marka madaxii mowdicu diib fii hada alxadiid waa madaxii marka madax waa la marsan karaa waxaana ka hadlayna waa qabla alixraam istidaamada iyo inuu qofka kusii daa'im noqdana horaan uga soo hadalnay masaladaas qaar marka ahlucilmiga ka mida waxay sheegteen inay nebiga arrintan khaas u ahayd ibnulcarabina sidaasuu rajaxay wuxuuna ku rajaxay waxyaabaha uu nebiga la khaaska yahay tiro badnaanta darteed midaanna marka inay waxyaabaha badan ku jirto laakiin khasaa'istu qiyaas iyo ixtimaalaad iyo kuma sugnaadaane nas bay u baahan tahay halkaana marka in nebigu u gaar yahay lama haayo wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa abu dawuud qaala anba'naa shucbatu can mansuurin can ibraahima can اlswad can caaishata qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa anduru inaan fiirinayo ilaa wabiisi diibi barafuunka dhaldhalaalkiisa fii usuuli shacri rasuuli اllahi sal l slam nebiga tintiisa salkeeda wahuwa muxrimun isaga oo muxrim ah tinta salkeeda ayaan ka arkayay dhaldhalaalka barafuunka wa bihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadahanaa bishrun yacni bna almufadal qaala xadahanaa shucbatu can اlxakam huwa bnu cutayba can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat kaanii anduru ilaa wabiisi diibi waxaad ba moodeysaa waaba sidii anoo arkaayo barafuunka dhaldhalaalkiisa aan fiirinayo fii mafriqi ra'si rasuuli llahi sal l slam nebiga madaxiisa meesha uu ka kala barmo marka mafriqu dhexda inuu ka kala bara jiray ayay riwaayaadka qaar sheegayaan marka meesha madaxa bartankiisa inuu barafuunka ka dhalaalayay wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah marka usuulu shacrihi madaxiisa yani hadda waxaan soo marnay madaxa guud ahaan tinta salkeeda madaxa meeshuu ka kala baxo tintu ka kala baranto wa bihi qaala akhbaranaa bishru bnu khaalidin alcaskariyu wahuwa abu muxamed alfaraa'idiyu hiqat yugrib qaala akhbaranaa muxamedun wahuwa bnu jacfar waa qundar qundarun can shucbata can sulaymaana wahuwa alacmash sulaymaan bnu mehraan can ibraahiima can اlswad can caaishata qaalat waxay tihi laqad ra-aytu waxaan arkayey wabiisa diibi barafuunka dhaldhalaalkiisa fii ra'si rasuulillahi sal l slam aan ka arkayey wahuwa muxrim nebiga madaxiisa dhexdiisa isaga oo muxrim ah wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can abi mucaawiyata can اlacmash can ibraahiima can اlswad can caaishata qaalat kaanii anduru ilaa wabiisi diibi fii mafaariqi rasuuli illahi sal l slam nebiga meelaha ou tintiisu ay ka kala baxdo wahuwa yuhillu isaga oo xajkii marka ku dhawaaqayo marka xaaladaas uu ku dhawaaqayo xaaladda uu muxrimka yahay diibkii waa laga arkaaba marka qabla alixraamay u marisay ama uu marsaday wa bacda alixraamna raadkii waa ku yaalay marka aharu baqaa'i diib dhib inuuna lahayn wbihi qaala ahbaranaa qutaybat wahanaad bnu sariy can abilaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafiyu can abi isxaaqa can اlswad can caaishata qaalat kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa qutayba riwaayadiisu saas waay waqaala hanaadun hanaadna wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal l slam marka annabiyu iyo rasuulullahi ay ku kala duwan yihiin labada raawi xadiidkooda marka alfaadda inuu aad u ilaalinayaa dareemaya marka labadiisa sheekh midna kaana nebiyu buu yidhi midka kalena kaana rasuulullahi kaasu kala bixinaa marka idaa araada haddii uu doono wuxuu ahaa an yuxrima inuu xarmado iddahana waa subkanayay biatyabi maa shaykan ugu udeeg badan yajiduhu ou helaayo xataa araa ilaa aan arko wabiisahu dhaldhalaalkiisa barafuunka dhalaalkiisa fii ra'sihi madaxiisa aan ku arko iyo walixyatihi garkiisa riwaayadan maxay noogu soo dartay walixyatihi idan mowdicu tiib garkana waa ka mid marka oo qofka barafuunka qabla alixraam timaha madaxa iyo garka iyo waa marsan karaa ayb taabacahu israa'iilu israa-iil ayaa mutaabaceeyow mutaabacayna damiirka taabacahu abulaxwas oo u laabana taabaca abalaxwas israa'iilu ayaa mutaabaceeyey calaa hada alkalaam matniganuu ku mutaabaceeyey laakiin wuxuu ku khilaafay wa qaala wuxuu yidhi can cabdiraxmaan bni اlswad can abiihi yani abulaxwas iyo israa'iil matniga waa iskaga mid laakiin waxay iska khilaafsan yihiin siyaaqat sanad israa-iil waxa uu yidhi can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bni اlswad can abiihi oo aswad ah can caaishata marka sanadka wuxuu ku daray beyna abi isxaaq iyo beyna alswad ayuu wuxuu dhigay cabdiraxmaan ayuu ku daray riwaayadaas marka cabdiraxmaan oo ku jirana saxiixa waa ku sugan tahay ayb waxaan ujeedaa riwaayada abu isxaaq ou toos aswad uga warinayo saxiixay ku sugan tahay binaan calaa dalika marka israa'iilna waxaa weeyaan saan ogsoonnahay min awthaqi اnnaasi fi fii jaddihi awowgiis abu isxaaq dadka ka wariyo israa'iil wuxuu ka mid yahay dadka ugu horeeyo oo riwaayaadkooda la hormariyo la rajaxo marka israa'iil ibni yunus ibni abi isxaaq asabiiciy waaye awowgii marka markuu ka warinayey abu isxaaq sheekhiisa wuxuu ka dhigay cabdiraxmaan abu isxaaq iyo alaswad cabdiraxmaanoo wiilka aswad ah baa u dhexeeya riwaayadaasna marka iyadana marka ma cilaysna oo waham ma aha marka almasiid fii mutasil asaniid meesha ma yaallo labada riwaayo marka waa inay saxiix yihiin oo waxaa laleeyahay abu isxaaq marna cabdiraxmaan can abiihi buu xadiidka ku wariyey markii dambena aswadkiibuuba la kulmay toosoo uga qaatay marka marna waasida uu ku wariyey marna toosoo uga qaatay alaswad ibn yaziid annaqaci labada riwaaya marka wax ma dhibayaan can abihi can caaishatan wabihi qaala akhbaranaa cabdat bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can israa'iil riwaayada israa'iil marka waa tanaa can abi isxaaqa can cabdiraxmaan bn اlaswad can abiihi can caaishata qaalat kuntu udayibu rasuula اllahi sal l slam nebigan barafuumi jiray biadyabi maa shaykan ugu udeyg badan kuntu aan ahaa ajidu inaan helayo oo min adiibi udug ah xataa araa ilaa aan arka aan ka arko wabiisa diibi dhaldhalaalka barafuunka fii barafuunka dhaldhalaalkiisa fii ra'sihi madaxiisa iyo walxiyatihi garkiisa qabla an yuxrima intuunan xarmanin ka hor ayayna ahayd riwaayadan lafteeda bukhaari iyo muslim waa wariyeen marka arbaabu saxiixayn isxaaq can اlswad isxaaq can cabdiraxmaan can اlswad intaba marka waa way wariyeen marka labada riwaaya waa inay sax tahay tanna waa sax tanna waa sax ayb wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu khalid cimraan bnu khalid bni yaziida qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa thawriyu can caطaaءi bni saa'ib caطaa bnu saa'ib marka ikhtilaad baa ku dhacay laakiin riwaayatu sufyaan wa shucbata canhu waa toosan tahay dadka qudamado ka wariyey buu ka mid ahaa can ibraahiima can اlswad can caaishata qaalat laqad ra'aytu wabiisa diibi baan arkayay fii mafaariqi rasuuli اllahi sal l slam nebiga tintiisa meeshay ka kala baxdo bacda halaaثin saddex maalmood ka bacdi marka waa asraxu riwaaya midaani bacda ixraamihi inuu diibka iska dhaqin oo uu nebigu barafuunka sidii uu u lahaa marka xanaa yani shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xujo u tahay riwaayadan marka aad xujo ugu tahay wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa shariikun can abi isxaaqa can اlswad can caaishata qaalat waa mutaabaca marka midaana uu helayo abulaxwas can caaishata qaalat kuntu araa wabiisa iibi fii mafraqi rasuuli lah fii mafriqi rasuuli الlahi sal ل slm bacda ثalaaثin wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata can bishrin yacni bn اlmufadl qaala xadaanaa shucbaةu can ibraahima bni mxamed bn اlmuntashir can abiihi qaala sa'ltu bna cumara baan su-aalay can iibi diibka uduga cinda alxraami xarmashada agteeda la marsado faqaala wuxuu yihi laan aطaliya inaan is yani isku rinjiyeeyo oo aan ismariyo bilqaطiraani laami ama daamur ayaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay aniga agteyda aan jacayl badanahay min daalika kaagaas yani inaan ixraamka agtiisa barafuun marsado waxaan ka jeclaalahay buu leeyahy in laami aan marsadaba yani waa waa ma marsanayo waay warka macnihiisa fadakartu dalika licaaishataan u sheegay faqaalat waxay tihi yarxamu اllahu abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa kunyada ibnu cumar allah u naxariisto laqad kuntu aniga waxaan ahaayey tiri udayibu rasuula اllahi sal l slam nebiga inaan udginayey fayatuufu fii nisaa'ihi haweenkiisiibuu ku wareegayey uma yusbixu waa waabariisanaya yandakhu tiiban isaga oo markaa uu ka kamkamaayo uu aad uga soo go-ayo yani diiban soo yani uu soo kamkamaayo diiban min jihati diibin yani udug ahaan xaggeeda soo barafuunka uu ka soo carfaayo oo korkiisa uu ka muuqanayo riwaayadan marka warkeeda aaduu u badan yahay alimaamu lmizi tuxfaha riwaayadan wuxuu u tiiriyey xadiidkan kitaabu طahaara oo nasaa-i marku siin uu yidhi طahaara ayuu kitaabu طahaara u sheegay ee halkanna waa ujeedaayo wuxuu noogu yaalaa kitaabu lmanaasik waxaana suuragala ama dhacaysaba xadiidkan inuu yahay midka dahaarada uu ugu tiiriyey kan ma aha waxaana uu leeyahay walaysa waxaa uu yidhi mizi walaysa fiihi qowlu bni cumar hadalka ibnu cumar kuma jiro uu yidhi marka idan marka midka kitaabu dahaara uu ku tiirinayo qowl ibni cumar ma ku jira kan ma ahan marka oo xadiidkan hadda kitaabulmanaasib ku jira warka ibnu cumara ku jira soo maaha ayb xadiidkan dhinac kalena waxaa xujo ka dhigto qolada istidaamatu diib fi lixraam qolada diidan ayaa xadiidkan xujaysto wejhu dalaaladooduna waxay tahay markii barafuunka ay u marisay nebiga sal ll ly slam kadib ayuu haweenkiisii dawaafay yani kuntu udayibu rasuula llahi sal ll ly slam fayatuufu fii nisaa'ihi kinaaya ku jirto waa jimaacaya yaa laga wadaa bay leeyihiin haddii marka intay barafuun u marisay intuunan xarmanin haweenkiisii uu u tegey maxaa ka dambeynaya marka qubays ila janaabadii uu ka qubaysana soo maaha haddii uu qubaysto barafuunkii waa dhaqmay bis waayo marka qoladan marka waxay leeyihin xadiidka caa-isha waxaa lagu xambaaraa inuu nebiga ka qubaystay barafuunkaa oo iska dhaqay istidaama meeshaan kuma jirto riwaayadaas marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa laga xoog badan yihiin waxaana xoog badan kuwan tirada badan oo ay sheegtayoo saddex maalmood kadib uu barafuunka kasoo carfayo aharkii barafuunkan arkayay asoo muxrim ah wahuwa muxrim bay leedahay marka riwaayaadkaas dhan in laga tago midaan la qabsado ma xoog badna oo weliba ixtimaal uu ku jiro ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay culimada waxay leeyihiin fayaduufuda jimaac maba lagu xambaarayo axwaashooda inuu wareysanayo nacam maadaamada ixraam iyo uu galayo in axwaashooda iyo danahooda inuu u wareegay oo u iyaga ugu tegayay ayaa lagu xambaaraa waayo barafuunkii ma unan iska dhaqin ama riwaayada in markaa laga rajaxo riwaayaadka kale wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can wakiicin can miscarin wasufyaana can ibraahima bni moxamed bni lmuntashir can abihi qaala samictu bna cumara yaquulu laan usbixa inaan waa beriisto mudaliyan aniga oo yacni isku dharoobay ama yacni isku yacni rinjiyeeyo ismariyey biqatiraanin laami ayaa axabu ilaya loo jacayl badan yahay aniga agteyda min an usbixa inaan waa beriisto muxriman aniga oo muxrim ah andaqu aan markaa yacni kamkamaayo diiban min jihati diibin ayb fadakaltu calaa caaishata sidiiqa caaishaan u galay faahbartuhaa biqowlihi warkiisaan u sheegay marka haddii yani ibnu cumar aan sidaan kasoo maqlay isaga inuu isku dira ma rabee bal inuu ka ogaado mas'aladuu rabaa ibnu cumaroo sidaan lahaan maqlay mas'aladan ka warran faqaalat waxay tihi dayabtu rasuula allahi sal ly slam anaaba nebiga udgiyey oo barafuun u mariyey fadaafa fii nisaa'ihi buu ku wareegay uma asbaxa muxriman dabadeedna uu soo waabariista isagoo oo muxrim ah riwaayadan marka ibraahim ibni moxamed ibni lmuntashir bis ayaa sheegayso fadaafa calaa nisaa'ihi kuwa kale mau sheega qaala azacfaraanu lilmuxrimi zacfaraankii qofka muxrimka yacni u sugnaanayo ama yacni ahaanayo korkiisa weeyaan meeshaan qofka muxrimkaa marka zacfaraan ma marsa karaa wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim can ismaaciila can cabdilcaziiz wahuwa bnu suhayb albunaaniyu can anasin radia allahu canhu qaala naha nabiyu sal l slam nebiga waxau reebay an yatazacfara rajulu ninku inuu isa zacfaraaniyo uu zacfaraan marsado marka hadda riwaayadan waa mutlaq ixraam iyo kuma xirin ninku inuu zacfaraan marsado waa waa la reebay marka sawaaءn kaana muxriman am gayra muxrimin ama muxrim ha aadama yownan ahaanin riwaayadan waa mutlaq ayb waxaana ku tusaya inay mutlaqba iska tahay nebiga sal ll ly slam markuu ku arkay cabdiraxmaan binu cawf dharkiisa iyo uu ku arkay raad oo zacfaraan waa kii ku yidhi mahyam markaasuu cabdiraxmaan uu yidhi inii tasawajtu imra'atan macnaa nebigu wuxuu la yaabay yani zacfaraankan maxaa kuu yeelay waayo adiga ninaadba tahay camal ay ka dhigan tahay markaasu wuxuu yidhi haweenaan soo guursa ayaan guursaday oo cusub marka kaanahu isagan inuu ku cud maadaama aan haween guursaday haweenkuna dharkooda iyo jirkooda un zacfaraan iyo huruud iyo ay ismarinayaan halkaasi iga soo gaartay camal inay ka tahay meeshaa marka waxaa muuqanaysa de ragga nahyigan laga reebayo inuu iska nahyi mutlaqa uu iska yahay imaamu maalik waxaan filaa isaga wuxuu leeyahay maadaama la yidhi walaa thawban masahu warsun ow zacfaraanun qofka muxrimka loo diiday hayru muxrimka waa u bannaan tahay uu leeyahay nin inaag ha ahaada isagana halkaas ka fahmay adugu yaraan uun waxbaa ku jira meeshaas qala akhbaranii kahiiru bnu cubayd can baqiyata can shucbata qaala xadaanii ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanii cabdulcaziiz bnu suhayb can anas bni malikin qaala nahaa rasuulu llahi sal l slama can itazacfuri nabigu wuxuu reebay zacfaraanaysiga ayb ismaaciil hadda marka ibnu culaya sidaana shucba ka warinaya saan u wariyey ibnuljacd ayaa wuxuu yidhi uma laqiitu ismaaciilan la kulmay fasa'altuhu canhu markaan sidaan shucbo uu sheegay ayaan ismaaciil arkay xadiidkan su-aalay waxadadtuhu waxaan u sheegay ana shucbata xadahanaa bihi canhu shucbo ayaa nooga kaa sheegay baan dhahay buu yidhi faqaala wuxuu sidan marka faqaala wuxuu yidhi ismaaciil laysa haakadaa xadadtuhu saan uguma sheegin wainamaa xadadtuhu ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama nahaa an yatazacfara الrajulu ana waxaan u sheegay buu yihi nahaa an yatazacfara الrajulu yani nebigu wuxuu reebay ninku in uu zacfaraan inuu ismariyo waxay ku kala duwan yihiin marka ufiirsada riwaayadii riwaayada shucba waxay leedahay nahaa rasuulu llahi sal l slam can itazacfuri yaa laga reebayna nin iyo naag midna lama sheegin nebigu tazacfuruu reebay ismaaciilna wuxuu leeyahay oo sheekha shucbo ah markii la su-aalay aniga shucbo sidaan uguma sheegin ee waxaan ugu sheegay nahaa an yatazacfara arajulu farqi yara udhexayso ma arkaysi shucba marka asxaabu ibni culayow khilaafay marka ismaaciil ardadiisii shucba waa khilaafay inta kale waxay yidhaahdeen rajulay sheegeen shucbana waa idlaaqay nahaa can itazacfuri ayb laakiin riwaayaadka qaar oo xamaad ibnu zayd iyo iyo hushaym iyo oo cabdulcasiis ka warinaya ibnu suhayb lafdiga shucboo kale warinayaan idan marka xadiidkan duruqdiisa aada u faham oo yacni ismaaciil bnu culaya ardadiisa shucba intaan ka ahayn nahaa an yatazacfara arajulu ayay wariyeen shucbana nahaa rasuulu llahi sal l slam can itazacfuri buu wariyey shucba ardaydii ismaaciil u khilaafay laakiin riwaayadaas shucbo lafteeda uu saas u warinayo iyadoon ahayn min xadiidi ismaaciil ibni culaya aan ahayn oo min xadiidi hushaym iyo min xadiidi xamaad ibni zayd ay tahay ayay sida shucboo kale u timid marka sidaanna waa sax sidaanna waa sax waa isfasirayaanna marka ayb wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadun waa tantii xamaad marka can cabdilcaziiz can anasin ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can itazacfuri waa sidii shucba marka qaala xamaadun xamaad waxa uu yidhi yacnii lirijaali raggu ka reebay yani mawridu nahyi waxaa weeyaan waa ragga marka yacnii lirijaalidaan hadda xadiid ma ahane waa waa waa macnayn waayo sharax tafsiir marka sidii shucba waa la waafaqay marka mutaabaca iyounan behelin taamo ahe mid qaasiro ugu yaraan helaan fi lkhaluuqi lilmuxrimi qofka muxrimka ah barafuun midab leh inuu isku dharoobo oo ismariyo khaluuq waxaa la yidhahdaa waxa jurmiga leh barafuunka jurmiga leh oo korka marka la mariyo la arki kara kareem iyo wuxuu lamida ha noqdee wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can camrin can caطaa can safwaana bni yaclaa can abihi ana rajula ata nabiya sal l slam ninaa nebiga u yimid waqad ahalla bicumratin isaga oo cumro ku dhawaaqay wa calayhi korkiisuna ay yihiin muqaacaatun muqaacaatun laba tafsiiraa la geliyey alimaamu nawowi waxa uu yidhi muqaacaatun athiyaabu اlmakhiita dhar la tolay waa la gooyey marka maxaa lagu magacaabaa dhar dharka marka la tolaayo waa la jarjaraa soo maaha shaatiyaa la tolaa surwaalaa la tolaa qamiis in la tolaa la rabaa daaqadda marada marka lasoo qaato waa la googooynaa jirka qofkaa lagu googooynaa oo lagu cabiraa qaabkiisa marka muqaacaatun kuwa la googooyey waa la gooyey macnaha dadka ayaa lagu cabiray marka jubbadayna ahayd dabcan jubbadana dadka gacan iyo waxbaa loo yeelaa nihaayada ibnu athiir isaga wuxuu leeyahay hiyaabun qisaarun waa dhar gaagaaban liannahaa quطicat can buluuqi tamaam waa dhar la gooyayo inay dheeraato laga jaray yani maro gaaban oo watay saasay ka dhigan tahay jubbadda ama jaakadda waa gaaban tahay leanna jaakaddu intay qofka ugu joogtaa marka ma wada gaaraysa isaga dhan ibnulahirna macnahaasuu ku macneeyey macnaha horaad moodaa inuu aada u dhow yahay wahuwa isaga oo mutadamikun isku dharoobay mid isku dharoobay bikhaluuqin wahuwa isaga oo mutadamikun ku dharooban dhe bikhaluuqin barafuun markaa jurmi leh faqaala wuxuu yihi kuntu attaqii faqaala qaala waxa uu yahay faqaala wuxuu yidhi ahlaltu bicumratin cumro ayaan ku dhawaaqay oon xirtay famaa asnacu ee maxaan sameeyaa cumraan ku dhawaaqay sidee yeelaa faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi maa kunta saanican wixii aad ahayd mid samaynaayo fii xajika xajkaaga ku samey macnaha yacni maa kunta saanican maxaad ahayd inaad samaynayso fii xajika xajkaaga dhexdiisa qaala wuxuu yidhi ninkii kuntu attaqii haadaa waa ka dhowrsan jiray kan wa aqsiluhu waanan iska dhaqi jiray barafuunka iyo waxaasu sheega fa qaala waxauu yidhi maa kunta saanican fii xajika xajkaaga waxaad ahayd mid ku samaynaayo fasnachu fii cumratika cumradaadana ku sameey yani waxaad moodaa ninkan inuu xajka yaqaanay waayo carabta iyagu xajka waa yaqaaneen waana soo xaji jireen marka cumrada maadaama aynan aqoonin xajkaagii maxaa ku sameey jirtay markaasuu yidhi waxaan waa iska ilaali jiray barafuunka iyo uduga iyo waxaa sidaasoo kale iskaga ilaali marka midaadaan cumradan dhexdeeda saasay ka dhigan tahay qaar waxay leeyihiin fasnachu hadda waxaa laga hadlaya ficil ou sameynaya ma ahani waa tarki macnahana marka waxaa laga wadaa maa kunta saanican waxaad ahayd mid ka tegaayo fii xajika xajkaaga dhexdiisa fasnachu uga tag fii cumratika cumrada dhexdeeda uga tag waayo wuxuu su-aalayo waa turuug afcaal ma aha hadda nacam sidaasna waa waa la yidhi ayb wabihi qaala akhbaranii xadiidkanna waa soo marna dabcan wabihi qaala akhbaranii moxamed bn ismaaciil bn ibraahim waana xadiidkan xadiidka ay deliishanayeen qolooyinka istidaamatu diibka diidaya kan waay oo ninkan iska dhaqaa la yidhi bay leeyiin laakiin culimada kale iyaga waxay leeyiin ninkan maadaama la yidhi khaluuq khaluuqu marka waa zacfaraan iyo maradiisa iyo jirkiisaba marsanaay ayaa waxaa laleeyahy iska dhaq zacfaraankana ma la ogoleyn ba awalba isaga hadda mogtahay wbihi qala akhbaranii mxamed bn ismaaciil bn ibrahim qala xadaanaa wahb bnu jariir qala xadaanaa abi qala samictu qaysa bna sacdin yuxadiثu can caطاء can safwan bni yaclى can abihi qala ataa rasuula اllahi sal slm rajulu nabiga nin baa u yimid wahuwa biljiciraanati isagoo joogo wacalayhi jubatunna oo wato wahuwa musafirun waa kaafeeri wahuwa isaguna uu yahay musafirun mid jaallo ka dhigay lixyatahu garkiisa iyo wara'sahu madaxiisa garkii madaxii zacfaraan iyo waxaasaa u marsan waay faqaala rasuulu llahi sal l slam inii axramtu bicumratin aan xarmaday wa ana kamaa taraa aniguna sidaan ahay baan ahay faqaala inzic canka aljubbata jubbadda siib waqsil canka sufra sufradaanna iska dhaq waxa uu dhaqaaya marka waa sufrada ee maahan barafuun nebiga marka isaga barafuunkii caa-isho ay sheegaysay waa barafuun wax midababa aan lahayn oon zacfaraan aan ahayn kaas waa la ogolyahay qabla alixraam in la marsado mana la yska dhaqaayo ama waxaa dhici karta ninkan fii xaali ixraamihi inuu marsadayba faqaala wuxuu yidhi marka inzic canka aljubbata siib waqsil canka sufra iska dhaq wamaa kunta saanican fii xajatika fasnachu fii cumratika alkuxlu lilmuxrimi indhakuusha qofka muxrimka uu indhakuulanayo wbihi qala akhbaranaa qutaybatu qala xadaanaa sufyaan can ayuba bni muusa can nubayhi bni wahbin can abana bni cuhmaana can abiihi qaala qaala nabiyu sal l slam fi lmuxrimi wuxuu ka yidhi ida shtakaa ra'sahu madaxiisa hadduu xanuunsado uu ka sheegto iyo caynayhi labadiisa indhood ayb an yadmidahaa bisabirin ayb yacnii falahu wuxuu leeyahay an yadmidahaa inuu saaro ou ku xiro bisabirin sabir sabirka waa geed un geedaha ka mida waana midkan aadka u qaraaro sibirka la yidhaha nacam sibirka sibirkaas marka inuu indhaha inuu mariyo iyo madaxa iyo inuu mariyo uu ku duubo uu ku xiro dhib ma laha haddii marka madaxa laakiin uu duubo uu xiro de fidye iyo hadhow laga raboona ayb aslu damdi waa ashaddu asalka ereygan waa xiritaanka yuqaalu damada ra'sahu wa jurxahu dhaawicibuu duubay madaxiibuu duubay ayaa la leeyay shaddahu bidimaadi wahiya dimaadku khirqatun waa maro yushaddu biha alcudw xubinta lagu xiro gaarsada iyo waxa la midkaa oo kale uma qiila liwadci اdawaa'i cala اljurxi markii dambena waxaa loo isticmaalay daawada lafteeda loo isticmaalay marka haddii madaxa indhaha uu ka xanuunsado dhib male inuu daawo marsado kuxliguna waa un nooc daawo un iska awan waa inay marka u bannaan tahay inuu indhaha iyo kale indhakuul ama hadduu u baahdo inuu marso karo qaala alkaraahiyatu fi hiyaabi almusbagati lilmuxrimi nicidda la nacay maryaha rinjiyeysan marada yacnii rinjiyeysan qofka muxrimkaa in loo kahday yacnii muxrimku maro cad miyuu xiranaa bis maro midab leh oo rinjiyeysan ma xiran kara miya masaladaasuu rabaa inuu marka ka hadlo وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال xdثna يحيى بن سعيد وهو القطان عن جعفر بن محمد قال xdثnي أbي ومحمد بن علي الباqر ayب qال أتynaa جاaبرا جاaبر ayaan u nimid فسألnaaه عن xجة النبي صلى اه سلم نبga xجkiisaan su-aalnay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu inuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu low istaqbaltu haddaan hadda kadib qaabili lahaa min amrii arrinkayga xaal uu ka mid yahay maa wixii istadbartu aan gadaal marsaday yanii wixii isoo dhaafay hadday ii dhimanaa lahaayeen arrintii iga soo tagtay hadda hadday ii laabnaa lahayd lam asuq ma aanan soo kaxeeyen alhadyi hadyi xoolo wajacaltuhaa cumratan cumraanna ka dhigi lahaa aan ka yeeli lahaa marka muxuu ka wadaa mutamaticaan noqo lahaa waay mutamatica inuu fadli badan yahay ayay u deliishadaan xadiidkan oo waxay yidhaahdaan liana nabiya sal l slama tamanaahu nebigu wuxuu tamaniyey ou jeclaystay inuu mutamatic noqdo wixii uu tamaniyaana fadli badan ay dhahayaan xanaabiladaa sidaan ku tagtay faman lam yakun macahu hadyun qofkii hadyi aan wadin falyaxlil ha xalaaloobo walyajcalhaa cumratan cumrana ha ka dhigo masaladana waa kasoo hadalnay waqadima caliyun calayhi salaam cali wuxuu kasoo galay min alyamani yaman bihadyin hadyi buu xoolo ayuu kala soo galay wasaaqa rasuulu llahi sal l slam nebiguna wuxuu soo kaxeeyey min almadiinati madiine xaggeeda uu kasoo kaxeeyey hadyan xoolo hadyi waidaa faatimatu faatima waaba iyada oo qad labisat hiyaaban waaba iyadoo labisatay dhar sabiiqan oo midab leh waaba faatime iyadoo dhar midabaysan wadato waktaxalad way indhakuulatay qaala waxauu yidhi fandalaqtu waan tegey muxarishan anoo mid ku diraaya an nebiga sal l slam anuu arrinkaa nebiga u sheegaayo bal fiiri waxay samaynaysa dhahayo astaftii rasuula allahi sal l slam nebigana aan su-aal weydiinayo fadwo aan weydiinayo yani wuxuu qariibsana qof muxrim ah oo dhar midab leh wato masaladaasuu marka aada u qariibsaday marka wuxuu leeyahay arrintaa yacni inay arrin fiican inaynan ahaynw qabaa isaga marka qalbiga uga jirto marka inaan nebiga fadwana su-aalo iyadana bal aan u sheego waxay samaysay muxarishanta yacni sidaasay yeesheen ma og tahay inaan dhaho kale faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina faatimata faatima labisat hiyaaban dharay labisatay sabiiqan oo midab leh waktaxalad way indhakuulatay wa qaalat waxayna tihi amaranii bihi abi sala allahu calayhi wasalam aabbahay baa i amray yacnii amru ibaaxa waa waa samayn kartaa buu yidhi qaala waxa uu yidhi sadaqad sadaqad sadaqad runay sheegtay runay sheegtay run bay sheegtay ana amartuhaa anaa amray xadiidkan marka waxaa ku jirto meel yacni ishkaalaa ku jiro ishkaalkaasuna waxa uu yahay mowdicu اlbaxhi min hada اlxadiid waxa uu yahay huwa ana fi اlxadiidi xadiidka waxaa ku sugan ana asaxaabata taqarara cindahum saxaabada agtooda waxaa agtooda mutaqarir waxaa ka ahaa ana almar'ata almuxrimata haweeneyda muxrimadda ah tajtanibu ama qofka muxrimkaaba haween raggi wuxuu ahaaday can lubsi sabiiqi dharka midab kale inuu labisto ayb meeshaa marka maxaa ka soo baxaayo haddii dhar midab leh inay labisato saxaabada agtooda xoogaa wax uga jireen maxay labisanayeen marka dharka aan midabka lahayn waa dhar cad dhar cad marka inay maryo cad cad qofka muxrimkaa dhar cad un inuu qaadanayo agtooda mutaqarir ka ahayd marka dhar midabaysan inay wadatou la yaabay marka cali ayb mowdicu lbaxhi marka meeshaas shaaficina masalada baxhi buu ku leeyahay fii kitaabi lum kitaabkiisa umka dhexdiisa mawsuucada dhexdeeda wuxuu yidhi wayajtamicaani waa ragga iyo dumarka yacni alrajula walmara labadooda waxay ku waxay wadaagayaan ay ku kulan yacni labadooda waxay wadaagaan xukunkan allaa yatabarqacaani inaynan burquc niqaab inaynan xiranin naagtuna niqaab waaba lasoo sheegay ma xiro karto ninkuna niqaab ma xiro isagana inuu niqaab xirto oo uu saas yeelo ma aha mana laha labadoodu marka allaa yatabarqacaani walaa yalbasaani alqufaazayni galoofiskan gacmaha la gashtana inaynan labisanaynin rag iyo dumar waa iskaga mid taas wayalbasaani macan waxay labisan karaan labadooda athawba almasbuuqa bilcusfuri nin iyo naagba waa loo ogolyahay marada lagu rinjiyeeyey cusfurka cusfurku marka waa nooc kale oo dhirta ka mida oo marada marka la geliyo ay noqonayso pinki ama guduud midab yacnii gaduud usoo dhow ama guduudba ay tahay nacam guduud soomaaliya midabada maku badna luqada soomaaliga midab oo dhan marka laga hadlaayo caddaan iyo cagaar iyo buluug iyo gaduud iyo madow iyo jaallaha waxaa intaas un waay midabada midabadu laakiin tiraday ka bateen innaga marka midabada luqadeenna maku badna marka adiga cusfurkaas inay mara lagu rinjiyeeyey labistaan waa u bannaan tahay buu rag iyo dumarba qofka muxrimkaa mushbacan kaana aw hayra mushbacin mid aad loo gadu rinjiga loo geliyay ha noqdo ama yownan ahaanin wa fii haada wuxuu yidhi kan dhexdiisa dilaalatun ayaa ku sugan tusin calaa annahu lam yumnac inaan la mancinin oon la diidin lubsu lmasbuuqi bilwarsi marada lagu rinjiyeeyey warsiga iyo wazacfaraani huruudka iyo zacfaraanka yacnii inaan la mancinin lilownihi inaan loo diidaynin midab ahaantiisa looma mancinin wa ana allowna midabka idaa lam yakun diiban haddii midabku barafuun ounan wadanin shayga wax lagu midabaynayo hadduunan barafuun wadanin lam yasnac shay-an waxa ma samaynayo dhib ma laha walaakin inamaa nuhiya camaa kaana diiban waxaa la reebay wixii udug leh waalcusfuru laysa biiibin cusfurkana udug ma laha masaladan aada loo fahmi waayo xadiidkii hore waxaan kusoo marnay ma labisanayo walaa thawban massahu warsun aw zacfaraanun lilownihimaa maa loo diidaa midabkooda maa la naca mase maya midab loo nici maaye diibka iyo uduga ay wataan waayo waxa loo nacayo meeshaa ma fahamteen marka markaa wuxuu leeyahay shaafici labadaa midab diibka iyo udug ahaantaa loo diidaye midab ahaanta lama diidana oo dhar midab leh waa ku xaji karaa qofka ama ama haweenku labadaba oo qofkii wuxuu samayn karaa yacnii labada maro oo duubsanaya midda hoose iyo midda kore hadduu doono laba maroo cagaaran waa ka dhiga karaa caddaanku waa sunno ama fadiilu leeyahy laakiin qasab waajib maaha saan arki doono waaya wاladii uxibu lahumaa imaamu shaafici marka wuxuu yidhi anigu waxaan u jecelahay labadooda yani rag iyo dumarba an yalbasaa albayaada caddaan inay labistaanaan u jecelahay mararka qaar waxaan ku aragnaa meelaha xajka iyo dad haweenka qaarkood ama waddamada qaar indonesiya iyo maleesiya iyo soomaalida laftooda xataa dadka ka mida iyo meelo badan dadka xujaajta ee xarman dharcad haweenka xarman dhar cadcaday wataan waxaad arkay mararka qaar dad inkiraayo oo dhahaya dharkan cadcad naag haddaa tahay maxaa u wadataa adiga dhar cad dharka caddaantiis wax ma keenayo waa xiro kartaa dhar cad mid midab lena waa xiro kartaayo wax dhiba ma laha ma fahmin marka qaabka ay meesha ay wax ka naqdinayaan maradaan madow iyo maradaan cagaaran iyo middan buluugga ah iyo midda cadkaa waa un maro qofka inuu xijaaban yahaa laga rabaa bis iyada dabcan de maro day inta qaataan cambuur ku dhegan oo iyo fasaleti cad intay madaxa ku xirato iyo garbasaar yaroo cad iyo waxaas xijaab ahaantaa loo diidaa laakiin haddii xijaab shuruudii xijaabka waafaqsan oo cad inuu ahaado taas waay midda uu shaafici leeyahay inay labaduba caddaan wada labistaan ayaan aniga jeayaan jeclaanaa buu yiri wa akrahu lahumaa waxaan u nacayaa kulla shuhratin dhar kasta oo lasoo fiirfiirinayo oo qofka uu keligiis ku noqonayo indhaha soo jiidanayo min cusfurin wa sawaadin wagayrihi cusfurkii iyo midabka waa bannaan yahu yidhi laakiin hadduu shuhro keenayo in la yska dhaafo shuhrada markuu keenaado maalan nin raga hadda haddii uu xaj aado oo xarmashadii la gaaro laba maroo buluuga hadduu iska qaato maro hoos uu ka duubsado go' weyn oo buluuga iyo midkii daawuuska oo kale go-aan daawuuska oo kale hadduu ma kor ka xirto dadka dhan waa fiirfiirinayaan waxay leey ninkan dadka ka duwan waa maxay dadka dhan marya cadcaday wataan waa la fiirinaya qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war maradan lama ogola inay xataa dad iska dhahaana dhici karto waa la ogol yahay laakiin fiirfiirintaas iyo shuhradaas aan fiicnayn soo ma fahmaysa waakrahu lahumaa kula shuhratin min cusfurin wasawaadin wagayrihi walaa fidyata calayhimaa wax fidyaha korkooda maaha hadday maro midab la xirtaan inkastoo aynan laga fiican yahay laakiin fidya mma le in labisa hadday labistaan waay hayra almuayabi mid aan barafuun yacnii kalar aan mid aan aan aan udug lahayn hadday xirtaan waay wayalbasaani waxay labisan karaan almumashaqa iyo wakullu sibaaqin bigayri iibin dhar kastoo aan udug lahayn bigayri iibin walow tarakaa dalika hadday ka tagaan walabisaa albayaada kaas u bannaan hadday ka tagaan dharka cadna ay labistaan kaana axaba ilaya anigo kaasaa agteeda loo jacayl badan yahay yaa loo jeclaana marka fiiri meeshan alladii yuqtadaa bihi qofka caalimkee lagu dayanayo iyo walaa iyo walaa yuqtadaa bihi iyo kaan lagu dayanaynin labadaba caamiga iyo culimmadaba midna in uunan dhar midab leh ou xirto ma jecli buu yidhi dhar cad inay xirtaanaan jeclaan lahaa sababta waa maxay ama aladii yuqtadaa bihi ninka caalimkee lagu dayanayo falimaa qaala cumaru radia allahu canhu cumar wixii uu yidhi oo waa maxay yaraahu ljaahilu ninka caalimkaa isagoo dharka dadka ku xajinayaanoo cad dhar khilaafsan haddii lagu arko oo midab leh haddii lagu arko ama jaallo ama cagaar ama wax kalaa lagu arko limaa wuxuu yidhi yaraahu ljaahilu baa arkaayo fayadhabu wuxuu ku tegaa marka ilaa ana sibqa waaxidun dharka yacni midabka maryaha dharka lagu rinjiyeeyo isku mid inay wada yihiin falaysa masbu fayalbasu lmasbuuqa biiib marka mid zacfaraan iyo udug iyo leh inuu xirtaa laga yaabaa yani hadalkan cumar dalxuu ku yidhi dalxa marka wuxuu arkay maro xiran midab leh oo isagoo muxrima markaasuu yidhi iska bixi markaasuu yidhi miyaynan bannaanayn ha waa bannaan tahay yuri laakiin waxaan nacayaa qof jaahila intuu adoo kale intuu arko uu is yiraahdo marka qofkani maadaama uu wato ninkan saxaabigan jaliilkoo weyn maro midab leh maadaama uu wato maro kastoo midab leh inuu iska soo qaato xataa mid udug leho zacfaraankii iyo wixii nebiga reebay oo iska qaato taasaan nacaa buu yidhi ee adiga ha u furin dadka baabkaas markaas hadduu dariica ahaan uga reebay ma ujeedaa marka cumar alladii yuqtadaa bihi waa kaas marka ayb aharkaasna alimaamu lbayhaqi fi sunan lkubraa buu kusoo saaray wuxuu yidhi alimaamu shaaficiy wa ama aladii laa yuqtadaa bihi kan caamiga oo cid ku dayanaysa aan jirinna fa aqaafu waxaan uga baqaya an yusaaa danna bihi malada in loo xumeeyo oo la yidhaha war ninkan keligiis maxaasaan yeelay ninkan ma kibirow ka wadaa ismuujin amau ka wadaa ilaa dadkii oo dhar cadcad wato hadduu isagoo keligiis midab kale la taagnaado waxaa la isleeyay ninkan waa istutus marka in malada loo xumeeyaan kaasna aan nacayo alimaamu lbukhaari intaas marka alimaamu shaafici baa iska leh imaamu lbukhaari fii saxiixihi wuxuu yihi baabu maa yalbasu lmuxrimu baabu maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi qofka muxrimka ah waxa uu labisanayo min athiyaabi dharka ah iyo walardiyati go-yaalka kore waluzuri iyo macawsaha qaala wuxuu yidhi walabisat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay labisatay ahiyaaba almucasfara dhar mucasfar ah dhar midabaysan oo guduud mara guduudanay labisatay wahiya muxrimatun iyadoo muxrimad ah wa qaalat waxay tidhi laa talaham walaa tatabarqac walaa talbas thawban biwarsin walaa zacfaraanin wa qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi laa ara almucasfara diiban anuu mucasfurka diib uma arko marada guduudka la geliyey diib uma arko marka waa xero karaa waayo qofka muxrimka ah ayb meeshan baad marka waxaad ka ogaanaysaa sababka alwarsu wazacfaraanu loo reebay inay tahay sabab dhiib waayo in udug iyo dhiib ay leeyihiin ee looma reebin sabab ah midab ahaanta looma reebin marka qofku midabkuu doono waa xero karaa haddii uusan udug lahayn laakiin waxaa wanaagsan inuu iska dhaafo caddaanka uu xirto si libaasu shuhra uunan ugu noqonin ayb walacalla marka cali radia allahu canhu markuu faatimo ku inkiraayo walacalla waxaa laga yaabaa baabkaas isaga laftiisa in sadudariica iyo wax lamida iyo inuu ka fiirinayo sida cumar iyo radia allahu canhu agtiisa mutaqarirka ka noqotay meeshaas marka ishkaalkaasaa ku jiro sidaasna waa xalkiisa hore waxaan soo marnay ishkaal kale oonan aada uga hadlin oo ahaa qisadii khafcamiyada gabadhii aabbahay ina fariidat allaahi ilaahay fariidadiisa cala annaasi fi lxaji oo ilaahay dadka uu ku leeyahy oo xajka ku saabsan aabbahay isagoo waa yeelay soo gaartay ma ka xaji karaa naagtii nebiga su-aalaysa riwaayaadkii aan soo marnay naagna waa ku jirtaa ninna waa la sheegay rajulun min khafcam culimmada marka aaday war dheer ayay la geliyaa qaar waxay leeyihin riwaayada haweentaa xoog badan middaa ninka aada uma xoog badna iyo qaar ay yidhaahdo ibnu xajarna waa jamciyaayo isaga wuxuu yidhaahdaa ninka iyo gabadhu waa isdhaleenba ninkan gabadhaanu dhalay gabadhu marka waa khafcamiyad ilaa isagaa dhalay isaguna waa min khafcam uu noqonaa labadoodu isla socdaa nebiga u yimid iyadoo yidhi su-aasha weydii rasuulka orado su-aasha weydii buu yidhi waa markii fadlu bnu cabaas ou la socday marka iyadaa su-aasha la baashirtay ee waxa su-aasha loo laga weydiinayana waa aabaheed odagii dhalay marka iyada in awowgeed aabbaheed dhalay aabba inay ku idlaaqdana waa iska tawasuca ku jiro waa macquul awowgu waa aabba ileen markay iyada su-aasha ay weydiiseen inuu isagana wax ka yacni su-aashii qeyb uga darsaday oo ku celiyeyna waa dhici kartaa marka sidaas marna ninkii riwa loo sheego khafcami waayo la dhaho marna haweentii la yidhaahdo haween khafcamiyadaa su-aashay iyo jamcintu sidaas adiga ayuu ibn xajar ku jamciyey hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih